xaalad bini'aadinimo oo deg deg ah ayaa looga dhawaaqay caasimadda dalka yemen ee sanca kadib markii halkaasuu ka dilaacay xanuunka daacuunka oo ay u dhinteen tobannaan qof cusbitaalka magaalada oo ay maamusho jabhadda xuutiyiinta ah ayaa waxaa buux dhaafiyey bukaanada u haya xanuunkaasi hay-adda laakeyrta cas waxay sheegtay in muddo toddobaad gudihiisa ah dadka looga shakisan yahay inuu hayo daacuunka ay saddex jeer kor u kaceen oo ay gaarayaan in ka badan siddeed kun iyo shan boqol oo qof tan iyo toddoba iyo labaatankii bishii abrilna ay u dhinteen guud ahaan dalkaasi boqol iyo shan iyo toban qof yemen oo dagaallo sokeeye ay ka socdeen sanadihii lasoo dhaafay ayaa waxaa ku nool soomaali halkaasi ku go'doontay wariyaheena jacfar kukay ayaa wuxuu la xiriiray guddoomiyaha qaxootiga soomaalida ee dalkaasi yemen dahabo cabdifaarax
yemen inuu macnaha dagaalka jiro waa la ogyahay waxaa istaagay khidmooyinkii ay sameynayeen qolada qashinka qaado qashinkiiyaa magaaladii buux dhaafiyey marka uu qashinkii magaaladii buux dhaafiyey waxaa bilowday yani jiro annaga aan dhahno soomaalida daacuun aan dhahno waxaa dhacday in uu macnaha maalinba maalinta ka dambeeyo uu sii taraayo oo isbitaalada banaankooda xitaa la jiifo oo xamaamaadkii safariyaadka ay xitaa la keeno waaya dahabo ee soomaali fara badan baa ku dhaqan ee magaalada sanca ma jiraan dad soomaali ah oo uu cudurkaasi daacun calooluhu soo ritay ilaa iyo hadda inta aad ka warhayso inta aan ka warhayno waa shan ruux maxaan kuu sheegaa laakiin wax ku dhinta ma jiraan shanta ruuxna waxaa loo iscaafay isbitaalada alxamdulilah haddana xaaladooda way iska fiican tahay waxaa ugu darnahay hal gabar oo macnaha laba maalmood camal oo xanuunka hayay oo muddo yar la xanuunsatay ehelkoodiina la karantiilay inta kalena way iska fiican yihin marka isbitaalka marka la geynayo isbitaalka adeegii caafimaad ma ku dhamaystiran yahay waxaan la soconnaa in magaaladaasi maamulkii dowladda aanu ka jirin hadda oo ay gacanta ku hayaan xuutiyiinta marka adeegyada caafimaad ee ay isbitaalladu bixiyaan waa sidee wallahi adeega caafimaadka isbitaalka bixiyaan ma laha waxaa waaye dhalinyarada shabaabka ee ama macnaha caafimaadka soo baratay isbitaalada buuxaan si qofka marka soo rito ama soo iscaafo dhakhtarka oo yimaadaba alaaduul waxaa la seexiyaa dhulka falombooyinka iyo wixii oo macnaha kahortag aha iyo waxaa dhane qofka waa loo qoraa muxuu soo gataa maxaan ku sheegaa farmashiyaasha ma garan maya wax yaala ma laha isbitaal asagaa soo iibsada daawooyinkiisa qofka asagaa soo iibsada daawooyinkiisa qofkii markaas aan awoodinna wallahi xaaladiisa waa bariga dhexe waaya marka cabsi intee la eg baad idinku hadda qabtaan ma jiraan wax dadaalla ah oo aad kaga gaashaamanaysaan haddii aad soomaalida tihiin cudurkaasi faraha ba-an ku haya ee magaalada sanca wallahi sida runta e oo horta qofka dadka laajiinta waa taqaanaa meelaha ay degan yihiin waa guryaha ugu rakaysan oo xamaamoodkoodana oo yahay macnaha xamaamaadkii hore oo qadiimka ah saas ay tahayna waxaan sameynay nasuul meydaani oo dhalinyaro soomaali oo mutadawaciin ah ay sameeyeen ay yidhaahiin ka taxadira ilmaha markay iskool ka yimaadeen ka dhaqa gacmaha ay tawciye ay ka siiyaan markaad ciyaalka ku aragtaan shubankaas aad ku aragtaanne maxay ahayd marka ugu horeysa waxaad siisaan lix qaado oo sokor e iyo hal qaado oo milixe iskugu dara cabsiiya isla markaasna dhakhtarka geeya yani dhalinyaro soomaali oo isku xilqaantay oo macnaha soomaalinimo iyo tadawacnimo xaafadaha u gashay guud ahaan xaaladda qaxootiga ee soomaalida ah ee ku dhaqan magaalada sanca hadda waa caynkee xaaladoodu waa sidee dhinaca nolosha markaanu ka hadalno wallahi sida runta ah horta maalin kastaba walaxa la iska sheegaa oo waxaa la dhahaa qaxootiga maanta waa kasii daray maalintii hore siday aheyd ma ah laakiin saacadda la taagan yahay wax ka daran oo qaxootiga xaalad uu ku sugan yahay xaalad ka xun macnaha sanadkan ama bishaanayto ma jirto sababtoo eh hay-adihii oo macnaha musaacidooyinka bixin jiray macnaha wixii musaacideya way ka goosteen yemantii musaacidooyinka iyo waxaas lasii oo siin lahayna waxay leeyihiin u a c r waxay siinaya qaxootiga si aad iyo aad iyo aad u ba-an ay ugu liitaan yani sanca yani yani hay-adaha deeqda bixiyo uguma talagelin qaxootiga yeman jo sanca jooga in aan waxsiibo ascad ay lagu yiri noloshu waa sidee dadku sidee bay u nool yihiin maxay ku nool yihiin hadda shaqooyinna ma jiraan
wallahi shaqooyin ma jiraan jacfarow sida runta oo wallahi waxaa jirto in ay haweenka soomaaliyeed ay maqaayadaha saftaan oo wixii lasoo reebo bacyo loogu guro waataan sooma ciyaal shalay waxaan xalinaynaa arrin ilmo yar yar oo toban sano jiro oo dabada gaaska dabada gaaska waa taqaanaa oo cuntada lagu kariyo inay xad oo cuntada lagu kariyo in ay xadeen ay macnaha gateen ay gurigooda geeyeen ay dheheen macnaha ay ugu dhigeen ehelkooda yacni waxay ay cunaan waxaa dhacday inay daaqashamsiyooyinka ay laajiinta ay ka degsanaa daaqashamsiyo waa taqaana soolarada aha kolley yemen ma laha koronto marka dadka saad u og tahay laakiin waxay isticmaalaan solar yani ay saataan guriga dushiisa qoraxdaas dabkaas oo kaydiyo ay ku isticmaalaan marka dadka gaajo la-amnigeed waxayba dejisto haayaan soolarradii islaameed ay dejisto haayaan ay xadowaan kii lagu qabtana waa la xidhaa kii kaleentoon lagu qabanina saasay ku gataan wax xaalada ay ku nool yihiin oo qaxootiga sanca jooga ay ku nool yihiin ma jirto waa sufur
guddoomiyaha qaxootiga soomaalida ee yemen dahabo cabdi faarax ayay taasi ahayd waxay u warramaysay waryaheena jacfar kuukacay